maanta waxaa soo gebagaboobaya shirkii ka socday magaalada copenhagen ee dalka denmark kaasi oo lagu eegayay waxyaabihii ka hirgelay qorshihii hiigsiga cusub ee dowladda soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa shirkaasi ka waraystay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shirkaasi ka qayb gelaya ugu horreynna waxay weydiisay kulankii shalay iyo waxyaabihii lagaga hadlay
horta waxaa laga hadlaya waxa weeye shirkan wuxuu la doonaya in la lafaguro waxyaalaha qarsoomay ilaa iyo sebtembar sanadkiina soo dhaafay markii lagu shiray magaalada brussels eelaha faraha badan le lagu yaboohay maalintaa marka laga soo bilaabo ilaa maanta wixii qarsoomay ayaa horta muhiimadiisu ay hayd waxaa kaloo laga wada hadlaya waxa weeye hiigsiga laba laba kun iyo lix iyo tobanka iyo halka uu marayo iyo waxaa inoo dhiman iyo waxyaalaha loo baahan yahay in magaranaysaa inaan si si loo hirgeliyo wixii loo baahnaa in in in in higsigaa la gaadho waxyaalahaasaa la iska waraysay oo la iska wareysanayay marka shirka waxaa guddoominayay shirkii shalay waxaa guddoominayay madaxweynaha soomaaliya saasaan u qaatay
waxaa guddoominayay madaxweynaha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan denmark iyo secretary generalka united nationska ninka ka hooseeya saddexdaa ayaa wada guddoominayay oo alternatively marba si fiican u daadahaynayay iyagoo wada socda shirka waxaa jiray in maraykanko kale ay yidhaahdeen ma rajaynayna in aanu ama inaanu shirkaasi si buuxda uga qayb galno maadaama xilli adag oo dowladdu ay ku jirto uu shirka kusoo beegmay sidee bay ahayd ka qaybgalka beesha caalamka ee kulankii shalay aad aad baa looga soo qayb galay dadkii loogu talagalay dad ka badan baa yimi ta waxay noo soo bixi doonaa tira koobka darteeda baa inoo soo bixi doonaa laakiin hoolkii loogu talagalay wuu buuxsay markaa mid kala la furay oo ku xiga oo laga daawanayay haddaad eegto xataa heerka dadka kasoo qayb galay heerkii loogu talagalay baa kasoo qayb galay madax saraa timi waxaa yimi wasiirada arrimaha dibadda ayaa wadanada intooda badan kasoo qayb galay taasuu baana la filayay wadanada qaar waxaa kasoo qayb galay wasiir ka ka badan wasiirka arrimaha dibadda iyo iyo wasiirka mushtariga iyo iyo iyo magaranaysaa tradeka ayaa kasoo qayb galay maraykanku way kasoo qayb galeen laakiin sida ay sheegeen levelkii ay heerkii ay sheegayeen heerka hoose ayaa kasoo qayb galay bad bad way kasoo qayb galeen shirkana qayb bay ka qaateen dadka kale oo dhani way kasoo qayb galeen marka sidii anagu aan la filaynay iyo sidii la filayay si kasii fiican buu u dhacay waa la iswaraystay iswaraysigana wax fiican baa kasoo baxay waxaa fiicanina wuxuu ku lifaaqanya wuxuu ku qeexan yahay communikeega kasoo baxaya shirkaasi maanta kasoo baxay ayuu ku qeexan yahay mid laysla gartay buu ahaa mid laysla lafaguray buu ahaa heer aan deer marmar waxaa la odhanaya halkaa bal ka warram iyo halkaa ka warrama laakiin wax laysku diiday ama laysla garan waayey meeshaan maba jirin sidaa ku caddaan doonto communikeega kasoo baxay maraykanka ergada uga qayb gashay shirka heer intee la eg bay ahaayeen
heer director baa kasoo qayb galay baa la yidhi heer ka sarreeyaan filaynay laakiinta horey noogu soo sheegeen oo anagu level hoosaan kasoo qayb gelaynaa ayaga lafteeda waan waan waan ka shaqaynaynaa marka ay maqlaan shaqada meesha lasoo qabtay iyo iyo ha hageed socodka lagu jiro markay arkaan ayaga laftooda waxaan umalaynayaa inay iska iska soo iska soo noqon doonaan ayaan filayna waxweyn waxweyn uma uma arkayno
ugu dambeyntii mudane wasiir su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa ay tahay dowladdu waxay timid meesha iyadoo khilaaf ba-an uu dhex yaallo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasi waxay keentay in doorkii maraykanka oo kale uu hoos u dhaco wadamada beesha caalamka iyo hay-adaha caalamigaaba walaacay qabaan weyn oo arrintan ku saabsan iyo dibudhaca ay keeni karto markii aad aragteen wafuudda kala duwan iyo madaxda kala duwan sidee arrintaasi u arkayeen
dadka kasoo qayb galay dalalka markaad dhaafto waxaa kasoo qayb galay institutionska kale world bank kamid yahay i m f kamid yahay african development banka islamic banka e u da a u da cid wal united nationsko qaybo fara badan kasoo qayb galeen markaa meesha horta iskugu wada yimi waxaana loo yimi uleedaba soomaalidu waxay hayaan ay sheegayaan iyo halkay wax marinayaan waxyaalaha lanaga dhegeysaye marka waxaa kamid ah su-aalaha dadka qaar ay concernka ay muujiyeen waxaa kamid ah in madaxweynihii iyo iyo prime ministerkiisa aanay si fiican uwada socon dee taa waa waa la qaadaa dhigay waxaana la isla gartay xaqiiqadu inay tahay in in in khilaaf jiro markii ugu horeysay khilaaf soomaaliya ka ka jirana ma aha markii ugu horeysay prime minister iyo madaxweyne khilaaf u yimaado adduunkana ma aha markii ugu horeysay madax sare khilaaf yimaado adduunyadana ma aha sidaa daraaddeed waxaa loo waxaa mashquul lagu lagu ahaa waxa weeyaan sidee loo xalilaa waa mashquul lagu ahaa sidee loo xalilaa sidii loo xalili lahaana waxay noqotay in loo daayiyo waddanku institutionska uu leeyahay
kaasi waxau ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo ka qeyb gelaya shir ka socda magaalada copenhagen ee dalka denmark kaasi oo arrimaha soomaaliya lagaga hadlayo halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington